iyadoo geegeeta maalinta lamaa toddobaadka xusko bilaanta adduunka ee sideedda maarso iyo weliba wasaaradda hanraabta dowladda federaalka soomaaliya deeq miskajarta raashin iyo dhar iyo deersideena barakacayaasha kusugun degmada daynile ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wasiirka hanraabta iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye iyo weliba iyo ku hadalay muhiimadda yeelata in la taageera hanraabta wasiiradda iyo weliba sidoo kale iyo hanraabtaanka baaqday inay ku qeyb qaadana dowlad dhiska iyo nabadda dalka
duruufta kasta oo ku nooshihiin dowladda waa idin la qaybsanee xukuumadda oo madaxweyne dowladda madaxweyne xasan sheekh xukuumadda danqaran waa idinla qaybsanee annagaa u xil saaran meel kastoo joogta inaana idinkugu imaaneen halka walaxoo laydinka rabo waa ogtiin maaho garanwaaga guryihiinna ka soo saara yaan laydinku soo dhex dhuuman iska soo qabta nabadaad u baahan tihiin horumaraa u baahan tihiin dhibaatada kulligeennan soo wada gaaray idinka idin soo gaarta si aan uga wada baxno maxaan isku ognahay
toddobaadka xuska iyo maalinta islamaad gale iyadoona wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka iyo haan maamul goboleedadii wadana dadaala iyo dardargelinka eeden waxay gelin ka saabsan in haweenka marwalba nagadaan haana ku qiib qaada nabadda iyo dowlad dhiska dalka iyo sidii lantaageera lahaayay bilaanta oo danyarta iyo haan fadaain siyaasada meelsaara ku diiraan